gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray wejiga saddexaad ee tartan aqooneedka qur-aanka kariimka ee gobolka banaadir waxaa ka qayb galay madasha lagu daahfuraya tartanka qaar ka mid ah maamulka gobolka banaadir culimaa udiin imarti sharaf kale yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in lagu tartamo qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu leey wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala biruuxi lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin saddex marxaladoo soo mar waa kaas koow allihii subxaanahu wa tacaala una abuuray ayuu ka soo dega xaggiisa kitaabka qur-aanka xagguu ka yimiday yaa soo dejiyey malaa'igta melig ugu sharafta badnaayo jibriila lagu soo dejiyaa keenay yuu ku degay calaa qalbika nabiyullaahi moxamed ayuu qalbigiisa lagu dejiyey intaasoo marxaladoo soo maray adiga marka waxaad noqonaysaa qalbiga lagu ilaaliya qur-aankaasi in ilaahay naga dhig ilaahay aan ka barinno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi man qara'a xarfan min kitaabillaahi falahu bihi xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha walaakin laa aquulu aliflaamiim xaraf walaakin alalifu xaraf wallaamu xaraf waalmiimu xaraf qofku wuxuu idhi xaraf kitaabka ilaahay ka mida qofka akhriyo idhi wuxuu leeyahay toban xasanow leeyahaa layidhi waalxasanatuna bicashri amhaaliha markaasuu yidhi aliflaamiin markaad tidhahdo kulligeed waa hal xaraf kuma lihiye alifkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf aliflaamiim saaka haddaad tidhaahdo min toban ku dhigso meeqa haysataa soddon soddon doolarahay le haddaan ku dhilaahay ka waran maantood aliflaamiin aliflaamiin daldalay lahayd soo saas maaha qur-aanka haddaan daldasho soddon xaraf haddii aliflaamiin aad ku heshay daalika alkitaabu laa rayba fii hudan lilmuttaqiin haddaad ku darta ka waran waa meeqa xaraf suuratulbaqara waa meeqa xaraf qur-aanka meeqa xarafow noqonayaa jusku meeqa xarafow noqonayaa wax dhow maaha waa ka uu ka dhawaajinayeen habeenkan oo laylatulqadarka la yidhaahdo oo qof kastaba ilaah uu ka baryo in ilaahay oo waafajiyo habeenkaasi sharafka muxuu ku yeeshay innaa anzalnaahu fii laylati alqadr wamaa adraaka maa laylatu lqadr laylatu lqadri khayru min alfi shahrinaa la yidhi kun bilooday ka khayr badan tahay maxay ku yeelatay qur-aanka habeenkii la soo dejiye waaye tartanka qur-aanka waa la furay waa wadaynaa haddii ilaah idhaahdo cunugi ku guulaysto kalkaan oo qur-aanka ku guulaysto ama gabara'ata ama wiil ha ahaadee aabbihiisaan xajka u diraynaa haddii ilaah idhaahdo ama hooyadiis ama aabbihiis qofka uu doorto ayaan waxaan ka bixinaynaa xajka ka bixinaynaa haddii ilaa yidhaahdo labadaas qofkeed ay haddii ilaa yidhaahdo waxaan ku tegi doonnaa annagoo macallinkana ka bixina haddii ilaa yidhahdo aan tegi doonnaa haddii hooyada oo wadaaya asiga waa ku jiryaa hadduu aabbaha wadaayana aabbaha la dira asiga waxawaaye waa noo joogaa sida hadda uu ka dhawaajinaayey muxuu ahay shaqo ayaan gobolka ka siinaynaa wuxuu noqonayaa nin qur'aankii uu ku guulaysta darteed shaqa tagow noqonayaa bannaanka taagnaamaayo haddii ilaaha arrintaasna waxaan rabnaa in aad loogu dadaalo